بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني هل كنا وحن ويدين كسو قد بيننا عشر كيسة دحادة كتاب أبو شجاعة وحانا سوى شيدنا يا شيخ محمد شيخ عمر الديرر هل كان فصل كان وحا أو قنتيه نواقض الوضوء ويسدا وحيابها برية بعيدنا معها أما وحلا يابنا معها إن تذكر قاركود يغتكن يانا قرنبا ويدعي كريس لأنه هو وحيابة انت بدن قفك أي سورة قلتها إنه كحشوضة إنه دتك ويد ويديو كان سيه فرصتنا آنو يهلين وعد اللي وشيغي إنه كلا كلمه dabeedna beri dambe uun uu kolba yar maqla mid weysada buriya ama dee iskaba si caadiya u arko ma badna waa in kooban waa cibaado cibaadaduna had iyo jeer wixii dee daliiloo helo ayuunbaa lagu xisaabtamayaa asalkeeda waxaa la idhacdaa altawqiif waa in lagu egaado sunnaha nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uhi waladii yunqidu lwuduu'a arrinka waysada buriyaa sittatu ashyaaa waa lix shay ayaa waysada kaa jebin karaa lixdii shay buu tiriyey sheekh maa kharaja min asabiilayni labada wado wixii ka soo baxaa wuu jebiyaa wanawmu hurdana way jebisaa calaa hay-ati hayri lmutamakin qof aan si wanaagsan u fadhiisan ayay hurdadu ka jabisaa waynu ku soo noqon sharax wa zawaalu lcaql caqligii oo isaguna meesha ka baxa oo sillanaada oo garaadkii qofkii uu ka lumo hurdada taasina way jabisaa bisukrin aw marad ama waali ama xanuun uu kaga taga qofka caqligu wa lamsu rajuli lmara ninkii oo gabadh taabta al ajnabiya oo gayaana ama meherku u qabanayo taasina shaaficiyada waxay u arkeen inay jabiso min hayri xaa'il aan marana u dhexaynine jidhkooda si toosa isu taabto waxaa kaloo jabiya waa masu farji laadamiy qofka bani aadamka ah cawradiisoo la taabto labadaa meelood ee saxarada iyo kaadu ka soo baxaan bibatin ilkaf calaancasha cadaankeeda lagu taabto taasina waa jabisa wa masu xalaqati duburi xaggiisa dambe intaa wax ka soo baxaan oo qofkii uu taabto iyona waa jabisa cala aljadiid qowlka shaaficiye cusub haddaynu ku xisaabtanno oo aynu raacno haddaynu dib ugu noqonno waxa koobaad oo jabiye buu kuuhi maa kharaja min asabiileyni labada wado wixii ka soo baxa marka intaa wixiina la sheego lana fahmunbaa muhiima daruurina maaha in afka lagu ballaadiyaa laba wado oo imika hargeyse ka baxayoo la marayaa ma jire waa labadaa cawro un cawradaa bani aadamka marka afkun baana ku ballaadin sheekhu e wixii ka soo baxaa saxaradii kaadidii neeftii wadigii iyo madigii macnaha dhareerkan yare qofka ka yimaada waktiga hamooda waxyaalahaasaa jebiya marka nusuusta u daliilka ah kolka aynu xaggeeda u kacno ilaahay baa waxau ihi aw jaa-a axadun minkum min alqaa'id midkiin hadduu suuliga ka yimaadana ha nadaafad qaato ha weysaysto suuliga maxaa laga doonaa dee looma hoyda lamana fadhiistee macnaha qofku hadduu baahidiisa soo guto xaajadiisa xaajadiisa hadduu qofku soo guto oo uu suuliga ka yimaado dee suuli la sheegayaaba waxyaabihii suuli loo tegi jiray inay jebinayaan baa aayadda laga fahmay si cad xadiidkii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen abi hureyra uu warinayeyna wuxuu ahaa inuu nebigu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada midkiin ilaahay ma aqbalayo salaadiisa marka uu weyse jebo jeeruu weysaysto midkiin salaadiisa lama aqbalayo marka uu weysadu ka jabto jeeroo uu weysaysto iyana waa warcab ninbaa doonay in arrinkaba daaha uu kasii qaado oo fa qaala rajulun min ahli xadramuut nin xaggaa yamanta kasoo dhaadhacay ayaa abi hureyre farta u taagay markuu xadiidka sheegay dabeedna wuxuu ihi mal xadathu yaa abaa hurayra waar abaa hurayra xadadka laftiisa bal noo fasir midkiin hadduu xadad ku dhaca unbaa tidhiye dabeedna far waaweyn buu ugu qoray oo tii reer miyiga lagula hadli jiro oo waxau ihi fusaaun aw duraab te waa neef ka timaada marka fusaa iyo duraab qofka bani aadamka wax ilaahay ku abuuree midna qasliya midaa mid codliya midaan lahaynba war waa neeftaa kasoo baxaysa buui dadka ilaahay xagga dambe uu asahlay inay ka baxdo marka taasi weeyaan aayaddaa iyo xadiidkaasiba waa u daliil qofka haddii waxyaabahaasi ay ka yimaadaan waysadii way ka jabtay tan kale iyadana waxaa tilmaamayaa wadigaa iyo madigaa aynu sheegayno cali waxa uu leeyahy kuntu rajulan madaan arrintaa dhareerkaas xubinka ka soo baxaya ayaa igu badnaan jiray nadigana dee sodog buu i ahaayo waan ka xishoonayay dabeedna waxaan doonay inaan mas'aladana ogaado nebigana aanan la kulmin oo saxaabi kalaan diro miqdaad laydhaah waar berii soo weydii baan ku idhi arrintaasaa jirtee dabeedna nebigu waxa ugu soo jawaabay meelaha ay waxaasi ka taabteen oo sida kaadidoo kale une ha iska maydho hana ka weysaysta laakiin laga maydhan maayo warcad weeye kaasi waa kii u horreeyey wannawmu calaa hayri hay-ati lmutamakin iyadoo loo seexdo qof habaysan qof aan habaysnayn hurdadiisa hay-adu waa hab mutamakinna waa qof si wanaagsan u fadhiista qof aan si wanaagsan u fadhiisanin ee iska jiifsadoo lugaha fidiyey kaa isagana hurdadiisu way ka jebisaa laakiin hadduu fadhiga ku seexdo hurdadaasi ma jebiso waysada tarbiica tarbiic baa la idhaha afcaladiga soomaaliduna fadhi culimood bay idhahdaan inaad saani u fadhiisato addimada aad isweydaarsato sidaa badankiinu fadhidaan qofkii aan kursi fuushanayn oo dham ugu fadhiisanaya sida qaalibka ah fadhigaa waxaa la yidhaahdaa waa aljaalisu lmutamakin qof dee si fiican u fadhiista weeyo dhulka qabadsiiye qaarkiisa dambe marka hadduu habkaa u fadhiyo oo ku yaro gamco waysadaasi ma jabin bay leeyihin maxaa kalifay habka noocana inay culimadu si gaara u calaamadiyaan waxaa soo aroortay asxaabtii nabiga ridwaanullaahi calayhim in mararka qaarkood salaada cishaaiya iyagoo sugaya ay looba toosin jiray qaarkood salaada ama ay yar quruflayn jireen oo ay yaro huurinayeenba mararka qaarkood oo dabeedna la odhanaya hebelow salaadii way gaadhay kacde waa sidee ama hurdada iska jooji xadiidkan soo socdaana waxa uu sheegayaa in qofka ay ka burinayso hurdadu ay ka burinayso marka labadii xadiid sida lagu jamciyey baa waxay noqotay qofku si caadiya hadduu u seexdana oo ay suuragaltay in wax ka soo baxaan hurdadaasi ha jabiso haddii qofku uu u fadhiyo sidaa adaga aan laga yaabayn in wax ka soo baxaanna yaa markaana waxba yay ka jabin xadiiskan sheegaya in raggaa khuuriyey cishaayiga ay iska tukan jireen waa qofkaas sida wanaagsan u fadhiyay xadiiskan sheegaya hurdadu inay waysada jabisana ha lagu fasiro qofka luga fidsaday ee isballaadhiye dee suuragaltahay in wax ka soo baxaan marka labadii xadiis intii mid la tuuri lahaa waa lagu wada camal falay waxaa la qofku laba xaaladood buu leeyay marna saani buu ufadhiyaa waa yar feejigyah hurdaduna way la yar baxaysaa mararka qaarkood marna waa qof jiifsadoo laga fidsaday oo dhan isu jiifiyey marka xadiidka hurdadaa burinaysa yidhina kaaha lagu fasiro xadiidka yidhi asxaabtiibaa maaragtay cishaayigii ka seexatay iyagoo masaajidka ku sugayana kaaha lagu fasiro waa laga wadaa camal falay labadii xadiid laba xadiid hadday iska hor yimaadaanna in midkood la qaato ka kale laga tago waxa ka roon in lagu wada camal falo la jamciyo aljamcu uma atarjiix uma atawaquf siday culamada usuul yidhaahdaan marka wannawmu calaa kayri hay-ati lmutamakin qofkii aan fadhigiisa hagaajinin isagana hurdadiisu way jabisaa oo xadiidka nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam sida safxadda kale bilowgeedu tilmaamayo wikaau sahi lcaynaan faman naama falyatawada wikaau sahi xubinkaa qofka wax ka soo baxaan hilaygiisu waa labada indhood qofku hadduu seexdaha weysaysto xubinkaa xagga dambe qofka wax ka soo baxaan waxa hilay u ah indhaha haddii indhuhu seexdaan hilaygii wuu furmay dabeetana waa suuragal inay afi ka timaado macnaheedu markaa waa maxay hurdadu ma aha ta wax jabisa laakiin inay waysadii jabto oo qofkii wax ka soo baxaan buu madinna u yahay waa meel laga yaabaya in qofkii wixii jabinaya waysada isagoon isoga inay ka timaado ee hurdadu lafahaanteeda ma aha waa waktigii laga yaabayay qofka in wax ka soo baxay wazawaalu lcaqli bisukrin aw marad qofkii haddii caqligii ka tagana iyaduna dawaa saasoo kale oo waali waxbuu cabay dabeedna wemiyar doorsoomay ama uu suuxaybaa ama dee xanuun baaba ku dhacay markaasuu caqligiisi isbedelay iyadana waa noocaa sababtu waxay ti saarixu malaa daliilkii kuuma sheegin nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigii oo aada u xanuunsaday ayaa xanuunkiibaa ku batay kolkaasuu miyir doorsoomay kolkaasuu soo miiraaday markaasuu yihi dadkii miyay tukadeen markaasaa la maya adigaagan bukaa la sugayaa inaad dadka tukiso bal biyo yarii dhiga buudha wuu isku rogay kolkaasuu haddana suuxay oo uu miyir doorsoomay oo u kala wareegay xumad adag baa haysa waa xanuunku ku dhiman doono kolkaasuu soo miiraado markaasuu yihi miyay tukadeen mee weli waa lagu sugayaa biyo yarii dhigo haddana wuu isku rogay laba jeer saddex jeer markii dambe uu kici kari waayo almuhim wuxuu ka maydhanayay isbedelkaa maskaxdiisa ku yimi rasuulku sala allahu calayh wasalam waa daliilka saxiixa ee la soo qaadanaya masalada dee caqligii kolkuu isbedelo xanuun iyo waali waa nooca wa lamsu rajuli almar'ata alajnabiya min hayri xaa'il ninkiioo gabadha jinabiya taabtaa iyadan mara udhaxaynin haddii mara udhaxaysa ma jabaya bay leeyihin shaaficiyada haddii gabadhu ay xigtadiisa iyo dadkii gayaanka ahaa dadkii aanan gayaanka ahayn een guurkuu qabanayn hadday tahayna ma jabayso waa labadaa shardi bay ku xidheen gabadhu dee marka aan guurku ninkan u qabanayn kama jabinaysa waysada marka mara udhaxaysana kama jabinaysa bay leeyihin marka masaladan waa masaa'ilka dee culimada isku khilaafeen waxaanay u daliishadeen aayaddaa ilaahay uhi aw aayatulwuduu aw laamastum nnisaa haddii aad dumarkii taabataan marka taabashadaasibaa qaarna galmo ku fasireen madhabta shaaficiguna taabashadii caadigaha ay ku fasireen laakiin waxaynu dooranaynaa xagga daliil ahaan in madhabta laga hayo oo lagaga xoog badan yahay halkan oo taabashadii aanay jabinaynin siiba marka ay ninka iyo gabadha ay yihiin isqaba taasaa nusuusta usii badan tahay adilada muujinaya waxaa ka mid a caaisha waxay leedahay nebigaan hor seexan jiray habeenkii dee aqalku wuu iska yaraa dabeedna halkaa hortiisaan jiibsan jiray isaguna salaatuleylkuu tukan jiray cagahan iska yara fidsan jiray markaa dabeedna uu sujuudayu sidaa ii tuujin jiray cagaha si aan uga laabto ayuu markaa saa ii taabanayay dabeedna waa ka laabanayo dee waa taabasho isagiiyo tukanayu taabtay islaantii wax jabayna lama sheegin iyo weyso waxa labada ay leedahay dumarkiisa qaarkood dumarka qaarkood buu dhunkan jiray xaasaskiisa dabeetana jamacu iska geli jiray nebigu caleyhi salaatu wasalaam nin naxariis badan buu ahaaye riwaayo kalena waxay leedahay saddexaad ama daliilka saddexaad waxa dhacday habeen siduu iila hurday inaan waayay nebiga caleyhi salaatu wasalaam kolkaasaan hareerahayga ka eegagaan ee armu islaamihii kale ku guuro galay waa kaa dhaqaajiyey ilan hinaasuhu waa xaadire hinaasaha ma dhimaan dumarku tiibaan dabeedna anigoo saa u daydayaa gacantaydu waxay ku dhacday cagtiisa isagoo sujuudsan allahuma inii acuudu bika min sakhatika allahuma inii acuudu bika min cuquubatik ducadaa dheer buu akhriyayay min sakhatik bimacaafatika min cuquubatika waacuudu bika minkan laa uxsii tanaan calayka anta kamaa atnayta calaa nafsi ducadaa dheer buu akhriyayay ducadaasna waabay laga faa-iideeyo dee way soo gudbisay oo ummadday usoo gudbisay saddexdaa riwaayaba waxay tilmaameen in ay dee istaabasha timid oo weysadii aanay jabinin inkastoo ay u badan yihiin nin iyo gabadhii dee tii kalena waa lamid uun ay guurkuu qabanayay taana halkaasaynu kaga gudubnay oo masalada shayga la tixgelinaya mar walba waa daliilka iyo xagga uu badan yahay madhabtu hadday qawi tahay iyo haddii ay maaragtay ragga kuwa kale la mid yihiin waa la raaci kara haddii laakiin marjuux ay noqoto waa in xagga daliilkuu badan in la raaca wamasu farji laadamiyi bibaini lkaf qofka xubinkiisa qofka bani aadamka xubinkiisa haddii la taabto calaamcasha cad lagu taabto waysada way jirtaa iyo wamasu xalaqati duburihi dabada xaggeeda dambe intaa wax kasoo baxaan haddii la taabto iyadana waysada way burtaa xalaqadu waa intaa yare wax kasoo baxaan marka meesha wuxuu ka saarayaa baryaha iyo meelaha shishe waa inta yare saxradu la kulanta unbaa maaragtay jebinaysa waysada iyo xubinka bani aadamka ee taranka rag iyo dumar mid kasta halaada haddii calaamcashcad lagu taabto islaamku waa diinu nadaafa qofka aad baa nadaafadiisa loo ilaalinaya marka meelahaasoo kale hadduu taataabto waa in uu inaga faraxashaa oo uu inaga weysaystaa oo isa soo hagaajiyaa dahaaradiisii dib ho ugu noqdo koladu hoos-hoosta arrinkiisu gaadho marka farjina waxaa la yidhaahdaa ka rag iyo ka dumarkaba waa la yidhaahdaa labada waa la ydhahda marka qofka ama isaga ha ku yaalo ama caruurtiisaba ha ahaado ama qof kaleo waayeelaba ha taabto kol haddii uu xubinkaa taabto wax ka soo baxaan meelahaas ha weysaysto waysadii way ka jabtay oo hooyadii oo caruurteedii yaryarayd u istijeynaysaa waysadii way ka jabaysa waa inay la socdaanoo dee xaasaska iyo hablaha la socodsiisaan weeye nusuusta u daliilkaa waxaa ka mid a xadiidka saxiixa ah ee busra uu warinayo nabigu waxau ihi man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada qofka xubinkiisaa taabta yaa ha yuu tukanin ilaa weysaysto riwaayo kale waxayd man masa farjahu falyatawada farjigiisa farjigaasi uu ka caamsanya kii ragga labadaba wuu noqonayaa ha weysaysta bay ahayd riwaayada umu xabiiba warinaysa waa masale iyana khilaafiyo inaad kollay ku yara baraarugsanaata ay tahay ninbaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxa uu yidhi qofku hadduu xubinkiisaa taabto ka war wuxuu yidhi innamaa huwa bidcatun minka dee waa waslad kaa mid a waslad kaa mida dee waa waslad jidhkaaga ka mid a maxay kaa jabin dee labadaa riwaayaa soo arooro midina ay leedahay qofka halkaa taabta ha weysaysta midina ay leedahay dee waa xubin kaa mid a labadii culimadu laba qaybood bay noqdeenoo qaarbo mid bay qaateen haddaad maqasho madhab le ma jabiyo wuxuu qaatay waa xubin kaa mid ah madhab le wuu jabinayaa kanaynu akhriyaynu qaato sababtana waxa weeye qoloba qolana waxay leeyihin kanaa rajaxan oo kaasaanu ka tagnay qolana waxay leeyihiin daliilkaasaa ayaa rajaxan oo kanaanu ka tagnay waa xadiiu riwaayadan waxay ahayd iyadu busra riwaayada kalena waa riwaayad dalqiba ay caan ku tahay ninka la ydhaa baa warinaya marka qoladan le taabashada meeshaasi way jebinaysaa way ka jawaabeen xadiidkaa kale waxay yidhahdeen ninku reermiyi buu ahaa iska faydfaydan aan asturaada ku badnayn surwaaladooda iyo waxooda way iska badan yihiin waa noocii labada googuntan jirae dabeetana isagoo iska hilaabanuun goo quraaba mararka qaarkood iska hilaabanaya dabeetna saasuu xoolaha ku dareerinaya geela ku lisaya marka la yidhaahdo roobkii halkuu ka hilaacayna gacantii hoos ugu jirtu halkaa ishaaraya dabeedna maraday gacantu kor ula kacaysa adigu almuhim waxay idhahdeen reer miyiga waxaa laga yaabaa in dharkii axas ku yaryihiin oo ninkan wuu xaaladiisaa gaar ahayd hab noocaas bay uga jawaabeen calaa kullin labada madhabba way jiraan labadaa daliilna way kala qaateen qolobana ka kale dee ka jawaabaysa dabcan oo aimaduna way ku kala tegeen oo axmed ibnu xambal iyo iyo maxaanku dhahdaa aimadii uu cilmiga xadiidka ugu sheekhaa qaarkood baa masalada isweydiinaya oo ku kala tegay taasina waa halkaasaynu kaga gudubnay jadiidka uu kuu sheegayaa shaafici baa waxa uu lahaa laba qowl markuu ciraaq joogay masaa'ilkii uu qorayna waxa la yidhaahdaa waa qadiim markii uu masar yimi ee dambena ee cilmigiisu uu kordhay iyo baaritaankiisuna wixii uu qoray waxa la yidhaahdaa waa ama isbedelkii uu sameeyey waa kii jadiidka ee cusbaa taasina wuxuunay tusaysaa uun dee in uu isbedeli karo cid kala daayo macnaa dadku way aragtidooda way kala duwanaan kartaa xataa qofka laftiisa ayaa aragtidiisa horeiyo tiisa dambe ama miisaankiisa horeiyo ka dambe uu isbedeli karaa wax la yaab lena maaho dee dabeecadda bani aadamka iska caynkaas qofku in wax uu ka qaafi lahaa kolkii hore ama uu ka jaahi lahaa ay u kordhaan ama fahamkiisii kolkii hore uu si noqdo mararka qaarkood bay culimmadu markay masalada baaritaan ku sameeyeen madhabtiisa almujtahidiina fi lmadhab ayaa waxay ogaadeen jadiidkan dambe sheekhu uu qaatay inuu qadiimkii hore ka wanaagsanaa ayaa ay ogaadeenoo se yidhahdaan qadiimku meelo badan buu noqdaa qowlkiisaa hore qawi ka dambena daciifu noqdaa adigu calaa kullin waa nusuusta iyo raacraaceeda iyo jamcinteeda iyo isugeynteeda iyo ayaa keenaya markaa noqnoqodka waysadii waxa unaynu ku dari lahayn intan hilibka geela oo runtii isagana culimmadu ay isku khilaafeen wuu burinayaa iyo ma burinayo laakiin shaaficigu waxay leeyihin ma burinaya in laga weysaysto haddana waa sunne oo haddii qola ay meel waajib ka dhigta kuwa kalena sunnay u qaataan ee kama tagaan ma ihmaaliyaan waxa laakiin aynu odhan karnaa malaha madhabta sheegaysa in laga weysaystaa ayaa xoog badan imaamu nawowi markuu masalada ka hadlaya wuxuu ihi rag badani ama jumhuurtuba inkasta oo ay ku tegeen inaanu hilibka geelu cunadiisu jabinaynin weysada haddana anugu waxa aan arkayaa in uu jabinayaa inay daliilkeedu xoog badan yahay ayuu sheekhu leeyahy waana culimada had iyo jeer madhabta shaaficiga mujtahidiinta ahaa imaamu nawowi marka waxa uu leeyahay madhabka sheegaya in hilibka geelu uu jabinayo weysada kaasaa qawiya buu leeyahy inkastoo madhabta shaaficigu sidan qabta anuu kaasaan arkayaa buu inuu qawiya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey hilibka adhiga ma ka weysiisanayna maya buui kageela ka warama ka waran baa lay waa laga weysiisanayaa buui xerada adhiga ma ku tukanaynaa haa buui xerada geela ma lagu tukanayaa maya buui riwaayo kale innaha min ashayaan shaydaankaasoo ayaa ay ka ahaatay bay sheegaysaa dee geelu malaha shayaan maha macnaha shaydaankaasoo yara hoosgeli kara oo ama laga yaabaaba dadka inuu ku didiyo oo ku durduriyo ama laga yaabaaba qofku intuu eegeegayo ee qaalmahan isha uu la raacayo inuu waswaas ku dhaco dabeetana salaada khushuucdeedii ay ka lumto marka xadiidkaas dee si cad buu kala qaaday taasun baynu raacin lahay fasalkan kale isaguna waxa uu ka hadlayaa maydhiga waxyaabaha keena marka qofku uu maydhi ku waajibayo maydhiyadanuu iminka sheegayaa waa maydhigii waajibkaa maydhiga sunnaha ahi u dambeeya waaladii yuujibu lgusla waxyaabaha maydhiga waajibiyaa sittatu ashyaaa waa lix shay alaaatun saddex shay tashtariku fiihaa way wadaagsanayaan alrijaalu waannisaa ragga iyo dumarku waa iskaga mid oo saddexduba maydhi bay ku keenaan wahiya saddexdaa shay ee maydhiga keena ee ragguna ay tahay inuu ka maydho dartood dumarkuna ay tahay inay ka maydhaan waa saddexdan soo socda iltiqaa'u alkhitaanayn labada xubin oo kulma galma ahaan u kulma wa inzaalu lmaniy biyihii tarankoo qofka ka yimaada waalmowtu qofkii oo geeriyooda isagana in jinaasadii la maydhaa waa waajib saddexdaa waa iskaga mid ragga iyo dumarka wa halaatatun saddex arrimoodna takhtasu biha annisaa dumarkaa la gaara oo ay u gooni yihiin oo inay ka maydhaanayta wahiya saddexdaasina alxaydu waa dhiiggii caadada markuu ka go-o wanifaasu kii dhalmadu markuu go-o walwilaadatu dhalmada lafdigeedii dhiigbayuu jirine saddexdaa dumarkaa u gaara waa arrimo dumar marka lixdaa mid ka mid ihi yimaado qofkii inuu maydho ama la maydho waa waajib waa farad ka u horeeyaa waxa weeye iltiqaa'u alkhitaanayn labada meeloodee la gudo oo kulma waa kii raggii dumarka xubnihii taranka waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiduu ku yidhi sida abi hureera u warinaya bukhaari iyo muslim ku sugan iidaa jalasa bayna shucabiha alarbac uma jahadaha faqad wajaba calayhi اlgusl wafii riwaayati limuslim wain lam yunzil marka uu xubnaheedaa dhex fadhiista ninkii dabeetana uu dadaalo ama rafaado maydhi waa waajibay riwaayada muslim waxay ku dartay biyabayay imanin biyii tarankubayay jirinbe haddii galma ay jirto maydhigii waa faral daruuri maaha in wax yimaadaan kaasina waa waracad wainzaalu lmaniy haddii qofkii biyii taran ka yimaada bukhaari iyo muslim baa isagana warinaya jaaءat umu sulaymin ilaa rasuuli اllahi faqaalat yaa rasuula allahi ina allaha laa yastaxyii min alxaq nebi allow ilaahay xaqa kama xishoodo fahal cala lmar'ati min guslin idaa hiya ixtalamat afadii maydhi ma lagu leeyahay haddii waxay aragto faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nacam idaa ra'at ilmaa haa buu ihi haddii biyii taranka ay aragto ilan iyagiina waa leeyihiin raggii iyo dumarkiiba waa leeyihiin waxaa isweydiin la hadduu qofkii habeenkii riyoodo wax uu ku riyoodo isagoo wax ka sii yihiin dabeetana subaxii buu baraarugay wuu istaataabto wax qoyaana waa waayey maxaa arrinkiisu noqonayaa nebigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam kolkaasaa waxa uu idhi haddii biyo jiraan ama de ay laa qusla calayhi buu ihi haddii aanu wax balalahay iyo qoyaana dareemin hadda aanu qoyaan jirin waa inay wax soo baxaan waa kala duwan yihiin marka haddii uu dee labada qof ay kulmayaanna kulankaasunbay ku waajibayaa maydhigii haddii laakiin qofku dee gaar uu isaga joogo marka wax ka yimaadaan wey biyaha weliba taranka wainzaalu lmani waa kii labaad kaana daliilkiisi waa ka labada arrimoodba ka saddexaadna walmowtu geeridii weeyi oo qofku bani aadamkaani marka uu dhinto afar arrimood baa waajiba in loo qabto afartaa arrimood waxa ay ku waajibayaan isaga kuma waajibayaane ummadeennan ka dambaysa dadka ka dambeeya qofkaa dhintay in la maydho kafanna lagu xidho laguna tukado lana aaso afartaa arrimood baa farala afartiibuu maydhigu mid ka mida yahay maydhigu waa mid ka mid a waxaa u daliila xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa ummu cadiya alansaariya ay warinaysay waxay leedahay nebigu wuu noo soo galay calayhi salaatu wasalaam inantiisii markii ay dhimatay dabeedna wuxuu hi iksilnaha alaaan xadiidku wuu dheeraaye oo kaafuur iyo habka loo kafmayo waxaasuu ka hadlaya isagoo googo-an ayuu midibo baab inoogu iman doonaaye intuu iminka kasoo daliishaday waxa weeye iksilnaha alaaan inanta saddex jeer maydha marka horaa la maydhaya dabeetana waa la nadiifinaya wa engegaysaa xoogaa yar kadib haddana la maydhaya marka u dambaysa kafanta lagu xidhaya in yaroo biyo nadiif lagu maydhaya marka amar wey amarkaasuu bixiya nebigu caleyhi salaatu wasalaam ka afraad waxa weeye alxayd xaydkii wey ilaahay baa waxau ihi factazilu nnisaaa fi lmaxiid walaa taqrabuuhuna xataa yadhurn faidaa tadaharna fa'tuuhuna min xaysu amarakum allah ina allaha yuxibu altawaabiin wayuxibu lmutatahiriin dumarka ka durka halkaa ay caadada ku leeyihiin iska daaya hana u dhowaanina xataa yadhurna jeera uu ka go-o yadhurna iyo faydaa tadaharna baa kala duwan waa dahura iyo tadahara waa facula iyo tafacala baa kala macno bixinaya yadhurnana waa jeera uu ka dhammaado tadaharnana ay ka maydhaan weeye labadaas labadaa marka la wada helo baa galmada iman karaysaa markaa uga taga meeshii ilaahay idin amray ilaahay wuxuu jeceliyay kuwa towbad keenay qalbiga nadiifiya ee mutadahiriintaee jidhka nadiifiya nadaafada jecel aa qof muminadahunbaa laga helaya marka uu ilaahay leeya wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika walow acjabatkum addoon alla rumaysay oo mu'minada ayaa ka wanaagsan tu kaafirada haba ku yaabgelisa quruxdeeda iyo qoradeeda iyo adduunyadeeduya leanna tani nadaafadan dahaaradan qalbiga iyo tan jirka iyo waxaasoo dhan bay wadataa ayay leedahay tan kalena laa tacrif alxayda wala nifaas maba kala taqaanaba xayd iyo nifaas iyo wuxuu yahay iyo maydhasho waajiba iyo mid aan waajib ahayn dhaceedoo dhamme hadday doonto waa iska orayr weeye marka wax isku mid noqon karaya labadani ma aha oo midna waxaa laga yaabaa inay leedahay lahaa aljamaalu daahir midna aljamaalu lmacnawi mid jamaal qurux macnawi ay leedahay oo waa qofka muminada ah midna waxaa laga yaabaa qurux muuqata inay leedahay waata kaafirada wilaayadaduna waa noocaasoo mar haddii dhalma timaado had iyo jeer xabiyo dee wax yaryar lama waayo haddaan xataa dhiigba jirin dhalmada laftigeeday tahin markaa falal ay tahin laga maydho maydhigii markaa waajibka ahaa wuba kuusoo ururaya ha dumarkana saddexdoodaad u sheegi adiguna saddexdaadaad ilaashan saddexdaa dee laftigoodana waa la wada leeyay hore waa arrimo runtii xasaasiyahoo dee bani aadamka iyo cawradiisa iyo xaaladihiisa gaarka ah la xidhiidho oo dee axwaashii guriga wa faraa'idu lqusli halaathatu ashyaa haddaba maydhigii ilan waa cibaade e maydhigu marna waa qabowsi marna waa maydhigan laga waramayo oo in la maydhaa ay faral tahayoo waa cibaado ile faral fulintiisu waa cibaade hadaba cibaadadan faralyaalkeedu waa halaathatu ashyaa saddex shay manaa maydhiga markuu hagaagayo maydhi hagaagsan oo fiican uu yahay saddex shay baa lafdhabar u ah oo lagama maarmaana rag iyo dumar mid kastaabaha maydhanaya ee habeen iyo maalinba waa inagaa wadno waa maydhanaynaaye maydhigii waajibka ahaa saddexdan arrimood baa muhiimee tirso ka horeeya waxa weeye anniya niyadii inama alacmaalu biniyaatun baad sidanaysaa xadiidkii qaacidada weynha ayuunbaad meel walba ku sidanaysa wax kastoo cibaadoo la gudanaya inama alacmaalu binniyaat inamaa likulli mriin maa nawaa waayo inuu maydhigani qabowsi yahay iyo isnadiifin faqala un inuu yahay iyo inuu kii cibaadada ahaa yahay waxa kala saaraya maxay niyada anniya marka niyaduna ma aha inaad nawaytu qusla aljanaaba waljumuca wax badan akhride waa inaad kiliga qaadato adigoo isu diyaarinaya inaad jumco u maydhato ama u maydhato dee intan aynu soo sheegnay mid ka mida gelidda suuliga aad galayseed kicitintay lafdigeedaa sheegaysa inaad niyootay la rinjiyeyn maysid suuliga waxaad u socotaa inaad soo maydhato ayaad u socotaa marka haddaad shay u kacdo idaa qumtum ila salaati buu ilahay macnaha waa kiciddan laftigeeda aada isu taagtay baa waxay sheegaysaa maxay inaad camalkan qabanaysood niyootay wa isaalatu annajaasa nijaasta inaad iska maydha in kaanat calaa badanihi qofka jidhkiisa haddii nijaasi ku taallo waa inuu iska maydhaa waa inuu iska maydhaa oo macnaha waxaa kala duwan maydhigii aad ka maydhanaysay jinaabada iyo maydhigii nijaasta jidhka saarnayd nijaasta jidhka saaran waa in horta la suuliyaa dabeetana loo gudbaa maydhigii caadiga ahaa ee dee qofkii faralka ku ahaa intaa sheekhu wuxuu u daliishaday xadiidka maymuuna ay warinayseed bukhaari ku sugan arrimaha hoos hoostaana alla waxa uu ku galladay oo ummadda uu ugu nicmeeyey inay usoo gudbiyaan dumarkii nebiga arrimihii guriga iyo maydhiga iyo suuliga iyo weysada iyo hababkaa noocaas dee dadka muslimiintii nebiga dabadda ka taagayn calayhi salaatu wasalaam oo guriga kulama jiraan laakiin dumarkaa isaga xogogaalka u ah ee xokaynta khaaskaa guriga kula ah kuwaasaa umuurtan oo dhan soo gudbinaya sidaa darteed baa ilaahay uhi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma amar baa ilaahay uu ku siiyo waxa lay guryihiina waxa ka socda ee qur-aan iyo xikmad iyo xadiisa dadka gaadhsiiya oo gudbiya lidaalik baa caaisha ay ahayd fanigaa tii baac dheer ku lahayd cilmigaa guriga inay soo gudbiso oo ummadana ay soo gaadhsiiso lixda asxaabi ee ugu xadiif badan asxaabtii nebiga ee boqol iyo labaatan kun cadadkooda lagu sheegay ayay lixda ugu horeeya ahayd waa ta keliya dumar ku jirta wey waxa markaa maymuuna ay leedahay waqasala farjahu wamaa asaabahu min daa nebigu horta wuu isa soo nadiifiyey intaanu maydhigii u gudbinba waxyaabihii kale uu maydhay ayaa ay sheegtay wasaxaxa nawawiyu fii kutubi annahu fii isaalatiha guslatu rafci lxadath أنه يكفي في إزالتها قسلة رفع الحدث وهو المعتمد فتكون إزالة القدر قبل إفاضة الماء سنة الإقناع معنى هذا الشيخ وحا أولايها إمام الناوي مثلا مركان بعد بعلي هدو قفكي ما يدون هدو ما يدون oo nijaasdiina sii horayso biyaha kale istabasocdaana raacaanu dee way ishoos galayaanuun kii nijaasta lagu maydhaya iyo iyo maydhigii faralkaa waa isku midun bay noqonayaan qofkii nijaastii buu iska maydhayaa dabeedna biyihii wuu israaciyey uun way ishoosgalayaan hal maydhuunba isla noqonaya waxaa kale oo uu ku daray wa iisaalu lmaa waa matnige biyihii waa in la gaadhsiiyaa ilaa jamiici shacar timahoo dhan waalbasharati iyo jidhka timaha ha la gaadhsiiyo jidhka sidoo kale ha la gaadhsiiyo jidhkana biyaha waa intaas aan soo ururinno waa laba arrimoodun mayriga arkaantiisa lafdhabarka ah inaad niyooto faralkan iyo inaad biyaha jidhka ku dhammayso waa intaasun inkastoo dee sunnayaashu habka loo maydhanayo uu kuusoo wado habka u fiicani kan soo socda uu yahay haddana inta faralka waa intaas jinaasadana inta faralka waa intaasun jinaasadda aada leedahay war bal wadaadaan u raadino maydha waxa ka fiican adigaaga xigtada u ahay markii horeba haye ee saxaradii kaada qofkan ka beenaya cawradiisa ila waa ehelkii in dadka ehelkii maydhaan baa wanaagsan sida ugu muhiimsanna waxa qofka isjadu in la horraysiiyo dabeedna jidhkao dhan biyaha si wanaagsan in loogu maydho ahamu shay waa intaas wax sii badan hala aqalooda aayatalkursi iyo aayado badan oo meesha la akhriyaya toona ma jiraane waa intaasumaa muhiim wa isaalu lmaa ilaa jamiici shacara ashacar waalbashara jidhkao dhan hala gaadhsiiyo caaisha waxay leedahay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana ida ikhtasala min aljanabati badaa fagasala yadayhi uma yatawadau kama yatawada lisalaati uma yudkiru asaabicahu fi lmaa fayukhallilu biha usuula shacri timuhu saa u gelgelin jiray faraha uma yasubu calaa ra'sihi halaaa gurab biyadayh uma yufiidu lmaaa calaa jildihi kulli riwaayo kale iyaduna waxaaba abu daawuud ku sugan man taraka mawdica shacratin min janaabatin lam yusibha lmaa facala allahu bihi kada wakada min annaar qaala caliyun famin hama caadaytu shacrii wa kaana yajuzu shacarah an yaxliqu macnaa qofka timaha gaadhsiin waaya jidhka intaa iyo intaasoo naara buu ley marka cali waxa uu leeyahy anigoo taa la dadaalayaan timaha gaabsan jiray hadiyo jeer dee daalii dheerayso oo dabeetana raan ay noqdaan ama awliyanimoba iska baadi doon ama maykalnimo oo labadaba imika waa loola baxaaye oo timiiba gunta gaari waayaan biyihii dee dhibkeeda ay leedahay siiba dee afrikaankan ay jurada yihiin ayaa adkaysu qabsanayaan marka cumuuman iyagana waa muhiim intaas sunnuhu waa intaas in biyihii jirka la gaarsiiy in la niyoodo maydhigii intaasaynu kaa gudubna waajibku waa intaabaa leeyahy wa sunanuhu khamsatu ashyaa maydhiga waxyaabaha sunnaha waxa weeyaan in shantan shay la sameeyo atasniya waa in bisinka horta lagu bilaabo bismi illah inkastoo axaadiidtii daa usoo qaatay kulu amrin diibaanin laa yubdau fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiimi fahuwa aqtac waa daba go-an yahay wixii aan bisinka lagu bilaabin dee qaarkoodna waa xasan bay yidhahdaa qaarkoodna waa daciif bay yidhahdaan rag badan waalwudu'u qabla iyo in la weysaysto oo weysadu ay ku horayso moogta oo markaad dabeetana weysaysato aad maydhigana bilowdo waa sunnayan wa imraaru lyadi cala aljasad in jidhka gacanta la mariyo ogobay maydhiddu daruuri maaha in gacanta la mariyo ee haddii aad yaro quusto berkad waad maydhanta maydhigii faralka ahaa wuu kaa dhacaya haddaad berkad yaro quusto dabeetana xagasha uga baxdo macdharkaagaba haddaad doonto xidhnagoo ku dhammaaday laakiin waa sunna buu kuleeyahay imraaru lyadi cala aljasad in jidhka lagu xejiyo sababtuna waxa ay tahay dee qusli marka la idhaahdo wuu maydhay kolka la idhaahdo dee waanu laga fahmaya dalkin in gacanta wax la marmariyey laakiin haddii kale dee quusidiiy waxbaa lagu tilmaamaa iyo qofkiiyo biyo isku shubay iyo marka maydhid maydhadan waxaa laga fahmaya in gacanta jidhka la mariya inay haboonta qolyaha qaarkoodna dee waabay waajibiyeen waysada iyo maydhigaba in dalki jiro dalki waa ku jijibin gacanta jidhka lagu jijibiyo walmuwaalaa muwaalaaguna waa xidhiidhin macnaha maydhigii ha kala goynin sidii waysadaba ay u wanaagsanayd in la xidhiidhiyo maydhigana gelinka horena qaarka horena maydhin gelinka dambena qaarka dambe inaad mar wada maydhato ayaa wanaagsan oo sunnayaasha ka mid a sunnayaasha waxaa kaloo ka mid a taqdiimu lyumna cala alyusra qaarka midig inaad horraysiiso qaarka bidixna dambaysiiso taana waxaa u daliila xadiidka bukhaari ku sugan ee caaisha radia allahu canha ay leedahay nebigu wuxuu ahaa naxariistii nabadgelyo korkiisa haatee yucjibuhu tayamun inuu midigaysto midigta uu ku bilaabo ayuu jeclaa fii tanaculihi wa tarajulihi wa tahuurih wa fii shanihi kulli markuu kabaha gashanaya markuu feedhanaya iyo markuu dahaaro qaadanaya arrimaha wanaagsan oo dhan inuu midigta horraysiiyo ayuu jeclaa marka qaarkaa midig inaad ku horraysiisaa iska sunnaa cumuuman marka lagu soo dhawaada lasoo ururiya intaniba waa in aynu sida qaalibkaa samayno markaynu maydhanayno ama qofka isaga sahlanba dee qofkii bismillah inuu idhaahdo waliba bisinkaa daliilkiisu masi adka waysadaa inuu horraysiiyo iyo inuu jidhkii dee saabuun baabaynu isku xoqnaayo inagu wax badan oo kale iyo in dee qofna sida qaalibkaa ma dhacdo inuu gelinba badh maydho ee muwaalaadkuna wuu iska jiraa marka tawgumiisana waxa wey inaad niyooto dabeetana waysada horraysiiso maxay ku xigsiiso qaar ka midigna ku xigsiiso intaasay isugu soo ururtay sunniyo faralkaba kolka laysu geeyo niyadii waysadii iyo qaar ka midigtood maydho dabcan timo lagu yarxijiyo maydhigii marka faralka ahaa iyo sunnayaashiisi halkaasay noqdeen faslun haddana faasil weeye oo wuxuu kala saaraya isaguna intii hore aynu soo dhaafnay iyo inta soo socota waaliqtisaalu lmasnuuna maydhayaasha sunnaha ahi sabcata cashara quslan waa toddobiyo toban maydhi maydhigu mar faral buu noqdaa marna sunnuu noqdaa marna mubaax buu noqdaa marka maydhiyada maydhigii faralka ahaa soo dhaafnay iyo faralku isaga laftiisu lahaa iyo sunno wuxuu lahaa maydhiyada sunnaha ahina waxa uu kuhi waa toddoba iyo toban bal wax ka soo hadhaba marka xagga daliilka laega dib baynugu soo noqon insha allah kow qusluljumuca jumcada in loo maydho walciidayni labada ciidood in loo maydho walistisqaa marka roobdoon ilaahay la weydiisanaya in salaada intaan la tukanin lasii maydho waalkhusuufi waalkusuuf qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka in loo maydho waalquslu in laga maydho min qasli lmayt min qusli lmayt waalquslu min qusli lmayt maydka maydhidiisa in laga maydho macnaa haddaad mayd maydho inaad maydhato waalkaafir idaa aslam gaalku markuu islaamo isaguna inuu maydho waalmajnuun kii waallaa markuu miyirsado iyo waalmuqmaa calayhi kii la miyirdoor kii miyirdoorsamee suuxay idaa afaaqaa markay labadaa qof miyirsadaan kii suuxay iyo kii waallaa inay iyaguna maydhaan waxbaa kasii noqdeen waalquslu cinda alixraam marka uu xajka xidhanayo qofku ama cumrada xidhanayo waxaa sunnaa in uu maydho walidukhuuli makka maka kolkuu gelayo qofku inuu maydho dhulka ilaahay halkii u sharaf badnayd buu madaxa la galay walilwuquufi bicarafa carafa kolka uu qofku istaagayo maalinka sagaalaad gelinkiisa dambe inuu maydho walilmabiiti bimusdalifa musdalifa habeenka tobnaad markuu yimaado inuu maydho waliramyi ljimaari thalaat saddexdan buuroodee la tuuro ee ku yaala mina marka uu qofku doonayo inuu tuuro inuu maydho walitawaaf walisacyi markuu kacbada dawaaf ayuu ku wareegayo inuu usii maydho sacyigan safe iyo marwe dhexdooda la ordayo intaanu gelin inuu usii maydho walidukhuuli madiinati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam magaalada nebiga marka uu gaadiidku la galayuu galo inuu maydho inahaasuu sheegay marka waaya qaa'imadu iskuma wada raacsanayn tanoo maydhaya leanna dadku waabuu yaabayaa sow kuwan biyihii dhammaaday ama qofkii xoogaa taklifaya hawlihii la kulmay ayaa wuu odhan karaaba qofku isweydiin karaa laakiin wixii daliilahunbaa tixgelintiisa leh kii kale ama qiyaas ahaanun loo soo qaatay ama culimmada qaarkood ay jeclaysteen isagu waa laga gudbayaa waxa u horeeya qusluljumuca sidaasuu isagu yahay in jumcaha loo maydhaa isagu waa arrin adag weeye waa faral iyo waa sunnun bay culimmadu u kala tegeen mooyaane oo aynu rajaxayno qowlka odhanaya waa sunno aada u adag waayo xadiidku waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan idaa jaa axadukum ila aljumucati falyakhtasil midkiin markuu jumcada yimaado ha maydho macnaheedu waa maxay markuu dee masaajidka yimaado maydhan maayee markuu doono inuu jumcada tago wey walimuslimin riwaayadan kalaa fasiraysa araada axadukum an yatiya riwaayadku iyagaas fasiraya midkiin markuu tegidda doono hasii maydho qof kastaoo muslima waa ku waajib maydhiga jimcuhuna riwaayo kala ahay haddaba waajibkaa la sheegay iyo amarkan la bixiye layidhi ha maydho maxaa ka duway waajibnimada waxaa ka duway riwaayadii kale iyaduna sugnay man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nicma qofka maalinka jumce weysaystaa sunnadii buu qabsaday waanay wanaagsan tahay waman iqtasala falguslu afdal qofka maydhana maydhigaa u fadli badanoo u wanaagsan maxaad ka fahamtay maydhigii markaa inaanu faral ahayn sunnaya ka fa bisunnati akhada wa camila wa nicmati sunna kaas isagoo halkaasu madaxa la helay oo xukumkiisu waa caynka ah jumcadii waa waajib iyo waa sunna bay culimada ku tegeen daliilkana wuu leeyahy waalciidayni walistisqaa waalkhusuufi waalkusuuf alciidayn baa inoo soo horeeya daliil saxeexi daliil daciifa mooyaane mid saxeexi kuma soo aroorin iyadana ciida in loo maydho daliil saxeexi kuma soo aroorin laakiin asxaabta ridwaanullaahi calayhim waxaa ka soo aroorto aahaartooda u badnayd inay maydhan jireen aathaar jayida min asaxaaba asxaabta ficil badan baa ka soo arooray inay ciidda u maydhan jireen labada ciidood had iyo jeer asxaabtuna waxay ahaayeen aladiina xadaruu rasuula wacaasaruu tanziil kuwii waxyigoo soo degaya nebiga goobjoogla ahaa sunnadana in badan ka soo naqlinayay ficilkooduna sunnaha uu ku qotomay halkaasay ka qaateen culimadu laakiin istisqaa iyo khusuuf iyo kusuuf saddexdaa waxa ay culimmadu leeyihiin daliil looma hayo waa ka sheekha kuleh laakiin waxaa laga yaabaa malaha culimmadu wuxuuna yidhaahdeen saddexdaa salaadood dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka iyo roobdoonta ciidahay isu egyihiin habka loo tukada iyo khudbadaha dabeetana iyagunbay raaciyeen oo waxay uga qiyaasteenuun dee mar hadday isu egyihiin ciiddii ha iska raaceen iyadunbay uga qiyaasteen laakiin daliil ma leh alquslu min qusli lmayt in laga maydho markaad mayd maydho inaad maydhato iyada laftigeedu waxaa soo arooray riwaayadan odhanaysa sheekhu kuu dhigay abi hureyra warinaya man gasala maytan falyaqtasil waman xamalahu falyatawada qofka mayd maydha ha maydha ka xambaaraana ha weysaysto laysa calaykum fii qusli maytikum quslun idaa gasaltumuuhu riwaayadaa kalena way soo aroortay oo sheegaysa marka mayd maydhaan waajib idinkuma aha inaad maydhataan riwaayadaasaa waajibnimadii ka duwan laakiin riwaayada hore laftigeeda waxasanahu tirmidiyu buu kuleeyahay waxasanahu tirmidiyu marka rag badanina way daciifiyeen oo riwaayadaa laftigeedu waa daciif bay yidhaahdeen cumuuman ma adka ma adka daliilkaas macnaha inuu qofku markuu maydho inuu mayd maydho inuu maydhanayo daliil qawiya ma leh waxa markaa dee ka baxday meesha aragtida soomaalida tidhaahda qofkii arkayba maydka ama dee arkay iyadoo la qaadaya ha la wada maydha bay idhahdaan islaamu oo dadkii jinaasada xaadire oo dhami ha maydheen rag iyo dumarba hawl badan baa ka imanaysa biyayaraanimo iska jirtaaye waxba la isku hawli maayo waalkaafir idaa aslam tani daliil bay leedahay gaalku markuu islaamo inuu maydho ilaahay baa yidhi inama almushrikuuna najas subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus nebiguna wuxuu leeyahy ilaahay baa xumaan ka nasahana qofka mu'minka ahay ma nijaasoobo marka nijaas jidhkiisu haddii la saabto nijaas ma lahae nijaas macnawiyaa jirta marka kufrigu waxaa siibo oo meesha ka saara islaamnimada ha la raaciyo markaas sidii xadadka looga maydhanayo oo kale maydhina ha la raaciyo waa waa raxmadi furan islaamaha waxay idhahdaan soomaalidu marka la furo ayay deg deg u maydhaanoo dabeetana waxay idhaahdaan raxmadi furan kana waxaynu leenahay raxmadi furan weeye kani waaya waxaa isagana u daliilan in humaamo la idhaahdaa uu nebigu soo qabtooo gaala oo madaxdiia tiirkaa masaajidkaa lagu xidhay markaasuu soo bouqanayay nebigu subaxdii wuxuui war humaame bal waran dee kuu warramaye haddaad idisho ninaad ku qancayso rag badan kaa hayaa dili buuli haddii aada idaysana dee nin ku abaalgudayaana haddii aada madax furasho doontana maal badan baa lagu siin buuli isagoo xidhan buu baanasahaa dhiibay wuu iskaga tegay nebi maalin labaadiibu samare halkaasaa lagu raashimaya dee ricaaya la siinaya lagaga warhaynaya maalintii dambuu dabeedna islaamay kolkaasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam soo maydho waakii lahaa walaalkiin islaamnimadiisii waa laga aqbalo way wanaagsan tahay adugu soo maydha buu humaame ku yidhi cumuuman taasun baynu uga jeednaa xadiidkaa saxiixa tilmaamaya inuu nebigu yihi soo maydho riwaayadaa isagu mabuu dhigina waxa uu kuleeyahay riwaayadan kaleu sameeyey ayuu soo arooriyey can qays ibni caasim radia allahu canhu qaala ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam uriidu lislaam anoo islaamnimo doonayaa nebiga u imi fa amarani an akhtasila bimaa'in wa sidrin waar biyo iyo caleen gob qaada buui caleenta gobku dee waa shaamboo moogta shaambo sida shaamboog iyo saabuuntao kalea berigaa loo isticmaali jiray marka saabuuntaada iyo biyahaaga qaado soo maydha wy marka aduu kaasi waa masalo sugan waalmajnuuni waalmuqma calayhi idaa afaaqa kii wallaa iyo kii suxay markay miirsadaan ha maydheen taasina iyadana daliilkeeda hore inuu soo marnay waatii aynu soo xusaynee kolba nebigu markuu yar miyiir doorsoomo uu maydhanayay kaasina isagana dee bukhaari iyo muslim buu kuugu sugan yahay waalguslu cinda alixraam kaasina marka uu qofkii xajkii xidhanayo ama cumradii iyo walidukhuuli maka labadaasoo la ysku qabtay waxaa loo daliishanaya iyaguna asal bay leeyihin cabdillaahi bni cumar baa waxa uu leeyahy annahu kaana laa yaqdumu maka ilaa baata bidii tuwan xataa yusbixa wayaqtasil uma yadkhulu makata nahaaran riwaayadaas bukhaariiyo muslimba waa ku sugantay markuu maka galayo cabdillaahi bni cumar intuu maydhu odhan jiray nebigaan ka arkay nebiga ayaan ka arkay buu idhi saasuu ayuu xusay taa kale iyadana tirmidi baa warinaya can zayd ibni haabit annahu ra'a nabiya tajarada liihlaalihi wakhtasal nebigu arkay isagoo doonaya xajkii iyo cumradii inuu xidho aduu camalkii inuu xidho oo dharkii dabeedna hore iska dhigay oo dharkii caddaa doonaya inuu isticmaalo oo markaa maydha intan kale laakiin ka dambaysa iyagu daliil ma leh carafo istaageeda iyo musdelifo habeenka tobnaada loo hoyanayo saddexdan dhagaxa la tuurayo dawaafka la samaynayo kacbada la dawaafayo sacyiga safa iyo marwo dhexdooda la dawaafayo madiinada nabiga la tegaya calayhi salaatu wasalaam intaa iyaga dhexgelidooda in loo maydho iyada daliil sugan oo ku soo arooray ma jiro ma jiro waa kaa qaarkood dee kuleh almuctamad shaarixu wuxuu kuleeyahy almuctamadu anahu laa yusanu lquslu liawaaf wa daliilu jawaasihi axaadiidu kaiira waa raqamka shanaad oo isagu xaggasa ku raacsan marka intaa iyagu intii daliilay intii aan lahayn kala xusnay marka waxaa la odhan karaa way soo yaraanayaan toddobiyo tobanka uu sheegay waxaa ka soo haraya jimcada kow labada ciidoodna iska raaci oo iyaguna laba ah qofkaa gaalkii markuu islaamo qofkii suuxay ama waashay haddii uu miirsado camalkan xidhashadiisa maka gelideeda lixdaasunbaa ka soo haray intaasi waa maydhigii sunnayaasha ahaa sheekh uu sheegay iyo habka loo maydhanayo maydhiga waajibka arkaantiisa iyo nidaamkiisa waysada waxa buriya intaasuu dariskii caawin noqday asalaamu calaykum su-aaluhu sheegayaa sheekh bal su-aalaha yar fududee carabka waan soo koobkoobi doonaa muddo toddoba shan mir meelahaasi hala dhageysta labada xadiisu su-aashu ku jirtaa waxa weeye malaa hoos buu hadlaya baabkeennan inaanay khuseyn bay u eg tahayoo ay ka yara baxsan tahay kacbada waxaa dumin doonaa mid xabashiyoo noocaasoo noocaasoo aan arko iyo dhulkaa lala goyn doonaa dee inay laba col kale yihiin baa suuragalo kuwa horena ay soo muxaawaleeyeen oo dhala jaray dhulka kuwa dambena ay gaadheen oo ay dabeetana saa ku gacan saareen su-aasha kale waxa weeye haddii nijaasi kaaga dhacdo meel ka mid a jirhka oo aan ahayn xubintii ay ka soo baxday nijaasadu dhagax ama waraaqma lagu suulin karaa markii la sijoonay weya
inta loo ogol yahay shayga engegan in lagu nadiifiyo waa xubintaa saxaradii kaadu ay kasoo baxeen laakiin nijaastu hadday gudubto oo jidhka iyo marada ay taabato iyadu maydhi bay u baahan tahay hadduu qofku maydhi u waayana dee maradiina waa inuu iska dhigu bedelo waktiga uu markaa weyse sidan uu iskaga tukanaya hadduu biyo waayo markay jidhka kaga dhacdo dee waan u soo celin doonaa markuu maydho
su-aasha kalena waxa weeyaan adiga oo taagan suuli dushii ma ku kaaji kartaa haddii duulduul laga aami yahay sare joogga in lagu kaajo waxbaa ku qoslina nabiga kasoo aroortay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixu muslim ku jira xudayfat bnulyamaan uu warinayo ayaa wuxuu sheegayaa jaa rasuulullahi calaa subaatati qowmin fabaal qaa'iman kudaafad qolol leedahay buu soo agmaray nebigiioo sare joog uu ku kaajay marka culimmadu waxay leeyihiin sabab baa jirtay ama wuxuu ka baqday meeshan kudaafadan hadduu fadhiistay in wax kusoo duulduulaan ama cagahaaba xanuunayay siyaabahaasay ku fasireen laakiin markaan cudurdaar jirin waxa fiican in lala fadhiisto
su-aasha kalena waxa weeyaan haddii qibladu ay kaa xigto bari iyo galbeed ma la odhan karaa xadiiskii ahaa shariqi oo qaribu ma la odhan karaa waqooyi iyo galbeed u jeedso
macnaha qibladuna la iska ilaaliyo wey jihada maaha waxaa la iska ilaalinaya waa qiblada marka dadka horeynu dee usoo sheegnayba haddii qiblada aad galbeed ka xigto ama bari qibladun baad iska duwaysaa o dee markaa waa inaad hawdi iyo waqooyi u jeesato marka arrintu jihada maahae waa qiblada
haddii la xaarantinimeeyey ninku inuu gabadh xaydle uu galmoodo haddii uu la yimaado muxuu xukunkiisu noqonaya ama dembiga uu ku dhacay
qofka gabadha xagga dambe uga taga ama iyadoo xaydla u taga waa ka gaaloobay wixii abulqaasim lagu soo dejiyey buu ahaa xadiidku waa arrin aada u khatar badan oo dee caafimaad ahaanbaa sida dee kutubtii dhakhaatiirtuba ay xusayaan ay dhibaato ugu tahay oo ilaahay baa waxau i yasaluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan aladaa baa lagu tilmaamay dhibaato iyadana dhibbay ku tahay isagana dhibbay ku tahay marka in uu ilaahay dembi dhaaf weydiisto uu geefeeye tala gudbani waa taa xadiid marka aan adkayn baa waxa uu ku soo arooray in xaydka bilowgiisa hadduu u tagana dirham uu bixiyo isagoo sii go-aya hadduu la kulmo u tagana dirham barhkii uu bixiyo laakiin xadiisku ma adka marka waxa xalku yahay un inaanu dib noogu noqonin ilaahay nooga towbadkeeno haddii habeenkii uu ninku isku jinaabobo ama dee gabadhii iyo ninkuba ay kulmaan qabowna uu jiruu biyihii ku meydhan kari waayo muxuu yeelaya kolley dee iyadii waa kan usii socday xagga biyahana ha usii socda markaa macnaa mahlan cagta udhiga waxa weye markuu qofku hawshan u diyaarka yahay ee uu ku talagalsan yahay waa inuu ku talagalaa maydhashadiina soo maaha siduu tan u doonayo tan kalena ha u doono marka ama hiitarkii ha ku diyaarsado ama dab ha sii shito ama cashada markii laga qaadayba falahaas bayla ha buuxsado laakiin waxaa la ogol yahay uun qofku marka uu marka uu qabow jiro jinaabana uu leeyahay wax uu ku diirsado biyihiina uu waayo hadduu qabowga ku maydhana caafimaadkiisu uu khatar gelayo markaasunbuu gebagabaysan karaa intaasoo arrimood oo iswada waafaqayna waa inagu adagtaa laga yaabaa qofku ama dab buu heli karaa uu shito xataa waa lagu ogolaya salaadu inay cadaato intaad dabka shidanaysa ee diirsanayso marka uu waayo biyo wuxuu ku diirsado iyo biyo diiran weeye waktiga loo cudurdaari kara inuu gebagabaysto marka yaan gebagabaysiga lagu degdegin
su-aasha ugu dambaysa waxa weeyaan haddii hilibkan saambuusaha ee ramadaanta lagu afurayo haddii hilibgeel lagu sameeyey ma la odhan karaa waa hilibgeel waa laga weysiisanay
hilibgeelka waynu soo xusnay ama muqmadda ha ahaado amba saambuusahaada malaa labadaba waa laga sameeyaa hilibgeelka waxaynu qaadanay qowlkaas sidaa imaamu nawowi uu qaatay ayaa uu leeyahay waxa raajixahoo daliil adag inuu jebinayo hilibka hilibka geelu marka maadaamaaynu taa qaadana haddii lagu hubo inuu waxaan hilib geel yahay in laga weysaysto wey haddii laakiin aanay cadayn ama muuqmad ha ahaato amba saambuuse haddaanay cadayn inuu hilib geel yahay oo dee shaki uu ku jiro ilaa saambuusaha iyo muuqmada iyo waxaan o dhan saddexda hilibba waa laga sameeyaa soo maaha haddaana cadayn inuu kii geela yahay daruuri maaha in laga weysaysto wallahu aclam wasalaamu calaykum nijaastu mata dadka unbaata xoolaha ma ku jirtaa iyadu kolley marka aynu kitaabkan akhriyayno waxaynu ugu talagelaynaa bilow wanaagsan inuu kuu noqdo oo aad kutubta ku daalacan karta fiqigaa nijaasta xoolaha iyada layskuma waafaqsanaa xoolahan hilibkooda aynu cunno digadooda iyo kaadidooda la iskuma waafaqsana madhabtan shaafici weynay nijaas tahay bay u aragtaa madaahibta qaarkood baa waxa ay u arkayaan in ay daahir tahay oo kaadidooda iyo xoolahooda mala waxaanayn odhan karnaa reer miyiga taasaaba u dhib yarba waayo waxay ka duulayaan dee kaadidii geela nebigu ha laysku daweeya buuli xeradii adhigana waa innagan soo arkaynay inuu yidhi ha lagu tukado marka kolley waxay u yaro baahan tahay in lasii yaro baxfiyo laakiin labada madhabba way jiraan madhabkaa fudud hadduu qofku qaatana wax dhibi ma jiro asalaamu calaykum